asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu halkani waa golaha golaha codka shacabka soomaaliyeed golaha codka shacabka soomaliyeed maamul iyo odayaal iyo martiba waxay hawada u marinayaan dhammaan ummadda soomaaliyeed iyo ehladii uu ka geeriyooday allaha u naxariistee general maxamed cashir oo ku geeriyooday magaalada minneapolis gobolka minnesole dalka maraykanka maanta eheladiiyo qaraabadiiyo ummadda soomaaliyeedba kuwaasoo leh ilaahay kutaladiaa ka waraabiyay idinkana haddaad soomaali tihiin iyo ehladaba samir iyo iimaan allah idinka siiyo bal haddaba aan u yeedho odayaasha golaha nineteen sixty oo tacsiya ka qayb qaadanaya u socod shabcaabe
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhagoodo aada baan ku salaamayaa golahoo dhanna waa salaamayaa allah u naxariistee maanta waxaa geeriyooday janaraal maxamed cabdi muuse janankii soomaaliyeed oo igu horreeyey nin xiddi qaata iyo nin jalan qaata ugu horreeyey allah u naxariistee wuxuu ahaa nin halgamaaya wuxuu ahaa nin ummadda soomaaliya siduu ugu shaqaynayay ku geeriyooday muddada uu uu ifka joogay nin qaran buu ahaa wuxuu ahaa nin ummadda soomaaliyeed ku suntan sharafteeda iyo karaamadeeda iyo wanaageeda allaha u naxariistee maanta nin qaali ah ayaa maaragtay dhintay inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun waxaan tacsi u diraynaa dhammaan soomaaliya oo dhan inta wanaagga iyo sharafta jecel soomaaliya oo dhan baan tacsi u diraynaa waxaan tacsi u diraynaa faamligiisii iyo caruurtiisii iyo caaladii u kasoo jeeday reer muuse mataan oo dhan dhammaan ummadda soomaaliyana waa uga taseenaa arrintaa waxaan leenahay ilaahay jannadii firdowsaha ka waraabiyo sida tabculiha allaha ka waraabiyo kitaabkiisa midigta allah ugu dhiibo maxamed absir nin ummadda soomaaliya sharaf iyo karaamo ku taqaano sharaf ugu fadhiyo ahaa taariikhdiisa dee hadda ka sheekayn mayno laakiin inaku waxaynu ujeedadu waxa weeye inuu ahaa nin ummadda soomaaliya usoo shaqeeyey kusuntan calaamad wadani sarkaalkii ugu horreeyey janankii ugu horreeyey taliyihii ciidanka biliiska ugu horreeyey sharaf iyo karaamana ku dhintay muddana ummadda soomaaliyeed danteeda xabis ugu soo jiray muddo dheer ummadda soomaaliya in dowladnimo ka dhalato burburkiisa bacdu isku dayay buu ahaa intaasaan ka sheegayaa aada iyo aad aa salaamantihiin waa salaamantay aad iyo aad baad umahadsan tahay haddana aan u yeero cagaaran oo kamid a odayaasha golaha nineteen sixty
dagooda adeer waa idin salaamaya kulligiin waa sidii caadadu ahayd awalba nineteen sixty inay ka hadasho wixii soomaalida muhim u ah waxaa maanta geriyooday allah u naxariistee inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun generaal maxamed abshir hamaan ayaa dhintay hadyey buu ahaa taariikhda hadda intaa uu ka sheegay ninka la yidhaha caare ayaan ku raacsanahay wuxuu ahaa ninkii ugu horreeyo darajo qaata wuxuu ahaa ninkii konton iyo sideedkii ilaa lixdankii taliyaha ciidamada ahaa intii aan la kala saarin wuxuu ahaa ninkii dhistay oo asaaska u aasay ciidamada booliskoo maanta jira oo uga keenay cagabkii ay isticmaalayeen oo dhan u keenay wuxuu ahaa nin nabadoona wuxuu ahaa nin ahludiina wuxuu ahaa nin sharaf iyo karaamo leh ayuu ahaa ayaa maanta ka geeriyooday ummada soomaaliya wiil bay weyday ay tirsanaysay laakiin ilaahay ayaa watay waxaan kula talinayaa cabdiweli iyo reer iyo ra-iisul baarlamaanka iyo reer puntland waxaan kula talinayaa maxamed abshir xaamaan in lagu magacaabo garoonka garowe la dhisayo inay abaalkiisa gudaan inay halkaa ku sharfaan kuna magacaabaan garoonkaa maxamed abshir hamaan allaha naxariistiisa na siiyo waa mahadsanna
waayahay australia haddana balaan aado waa dagooda ismaacil soo dhawo adiguna
bismillahi raxmaani raxiim inna lilahi wa inna ilahi raajicuun kullu nafsi daaifatu lmowt waxaan la qabaa tacsida anoo ku hadlaya magaca golaha nineteen sixty iyo magaca aqoon-yahanaha iyo odayaasha wixii taariikhka ee maxamed al-sheikh allah u naxariisto gaadhsiiyey odayaasha ayaa sheegay waxaan tacsidan la wadaagayaa ummadda soomaaliyeed iyo qoyskii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday maxamed al-sheikh allah u naxariisto ilaahay godka ha waasixiyo waxaa taariikhdiisa ku filan inta ay sheegeen labadaa oday waxaanse in yar aan ku darayaa taariikhda maxamed abshir sidaad la socotaan beliiska soomaaliyeed wuxuu ahaa oo caan ku ahaa africa beliiska ugu musuqmaasuq yar ee aan laaluuska qaadan taana waxaa loo dhismay karaa taladii uu gacanta u qabtay ama hogaankii uu u qabtay beliiska soomaaliyeed iyo dhisideedii taasna waa waxyaalaha taariikhda ee lagu xuso karo nin ehludiina inuu ahaa ummadda soomaaliyeedna ay og tahay waxaan kale oo aada iyo aada ugu raacsanahay odayaasha tacsida ah inaan udbino ummadda soomaaliyeed gaar ahaan ciidanka biriiska soomaaliyeed gaar ahaan dadka kasoo jeeda deegaanka puntland waxaan kaloo ku raacsanahay odan adeer cagaaran in lagu xuso ama magaciisa lagu qoro eerboodka garowga laga samaynayo in taariikhdiisa oo magaciisa halkaa lagu lagu magacaabo baan ka codsanaynaa baarlamaanka iyo madaxda puntland waxaan yar ku barayaa burburkii kabacdi ciidanka booliiska ee garowe iyo sarbalka higibku la lahaa wixii uu masaariic ka kicay
waayahay haddana aan u yeero columbus ahaayo dalka maraykanka wadeere
digooda waa ku maqlaya asalaamu calaykum waxamat ullahi wabarakaatu ina lilahi wa ina ilayhi raajicuun waa geeri naxdin leh waa tacsi u wada taalla dadka soomaaliyeed guud ahaan waxaa ka baxay mas-uul aada u qiimo badnaa oo taariikhda soomaaliyana ku xusan run ahaantiina mudan in loo duceeyo maantana baahi badan u qaba dadka soomaalida ah ee muslimiinta ahi inay u duceeyaan cafiyaanna geeridu waa xaq ilaahay baa noo sheegay subxaanahu watacaala kullu nafsin daa'iqatu lmowt naf kasta geerida waa dhadhaminaysa sidoo kale ilaahay subxaana watacaala wuxuu yidhi inaka mayitun wa inahum mayituun nabi maxamed adiguna waa dhiman ayagana waa dhimanaya sidaasi lamid ilahi subxaana watacaala wuxuu yidhi afa in maata aw qutila inqalabtum calaa marka lala hadlayay saxaabada haddii nebi maxamed uu dhinto nabadgelya naxariisi korkiisa ahaatee ama la dilay ma gadaal baad u laabanaysaan geeridu waa xaq weeye sheekh nuur cali colow allah ha u naxariisto asagana waa dhintay wuxuu ii sheegay maraan weydiiyey muddo hadda ku dhawaad toban sana laga joogo dadkii mas-uuliyiinta ahaa ee soomaalida soo maray intaas taqaaniya uguma soo ficna oo xagga diinta ugu aqoon roonaa wuxuu ii sheegay inuu maxamed abshir ugu mustawar roonaa xagga diinta inkastoo rag badan ay jireen waxaa kaloo kamid ah rag buu sheegay uu diinta si fiican wax oga yaqaanay sheekh mukhtaar baa kamid ahaa oo guddoomiye baarlamaanka ahaan jira rag badan oo kamid ah laakiin wuxuu ii sheegay inuu marxuumka hadda aynu hadalkiisa haynaayey inuu kamid ahaa mas-uuliyiintii cilmiga lahaa waadna arki jirteen intay soomaali burburtay aada u wala hadli jiray waxaa kamid ahaa khudbaddii aan ka dhegaystay wasulxu khayr waagii maaragtay carta ama kii puntland lagu soo dhistay laftiisa maamulkan lagu soo dhisay oo meel fiican oo wanaagsan ka naxariisto qabriga alla ha u waasiciyo taariikh aada u wanaagsan buu leeyahay nin aada u laaluushka iyo aada oola dagaalamo aha dowladnimada aada u jecel waxba ammaantiisa hadda waxba dib badan loogu laaban maayo buwaag baa laga qori doonaa haddii alla idmo laakiin in la cafiyo loona duceeyo ilaahay subxaana wataala inuu qabriga u waasiciyo ilaahay subxaana watacaala dembigiisa inuu dhaafo oo u naxariisto ayaanu ilaahay subxaana watacaala ka baryaynaa eheladii iyo dadkii ka baxay iyo dadkii soomaaliyeed oo uu ka dhintay in sabir iyo iimaan alla ka siiyo subxaanahu watacaala booskiisii uu ka soo shaqeeyey dadka soomaalida maanta meelaha ugu dhibka badan yaalla hay-addii uu soo dhisay waa hay-adda ugu liidata oo hay-adda biriiska ah in ilaahay subxaana watacaala asagoo kale usoo saaro dib u dhisa aada iyo aad baad umahadsantihiin gudahaan golahana waxaan ka codsanaya inay u duceeyaan ilaahayna u baryaan inuu dembigiisa dhaafo una naxariisto qabrigan u waasiciyo waayahay anigoo dhagahooda oo ku hadlaaya magacayga iyo codka golaha nineteen sixty maamul iyo members iyo weliba dadka memberka ahan dhammaantooda africana ugu tacsiyeynaya waxaan tacsi u dirayaa dhammaanba ummadda soomaaliyeed iyo eheladii iyo qaraabadii ka geeriyooday colonel maxamed abshir oo ku geeriyooday dalkan maraykanka magaalada minneapolis halkan waa golaha nineteen sixty golaha codka shacabka soomaaliyeed